بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل أسباب التيمم ثلاثة فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعدش حيوان محترم waxaan ku guda jirnaa weli kitaabkii ahaa safiinat الnajaa fima yajibu calى اlcabdi اlmowlaa lisheekh salim bn cabdillaahi alxadrami calayhi raxmat ullah gaar ahaan waxaan ku guda jirnaa kitaabu dahaara kitaabkii dahaarada waxa ugu horeeyo ee loo baahan yahay qofka inuu u dahaaro qaato oo ku dahaaro qaato waa almaa biyo al asl waa maxay in lagu dahaaro qaato biyaha haddii biyo la waaye marka maxaa lagu dahaaro qaadanayaa baabka caawa arrintaas baa lagu faahfaahinayaa biyo ma haysatiba haddii aa biyo heli weysid biyo isticmaalkiisa maxaa isticmaalaysaa bedelmaa maxaa galayo biyaha bedelkooda maxaa galayo oo booski biyaha maxaa kuu istaagayo fasalka soo socda sheekha baabkaas buu ugu hadli doonaa caleyhi raxmatullah qaala raximahullah faslun asbaabu tayamumi halaatha altayamum luqa ahaan waxaa la yihahdaa alqasdu shay in loo qasdo aa la yihahdaa tayamum islaaxaanna waxaa la yihahdaa iisaalu turaabi ila alwajhi walyadayn caradii in la gaarsiiyo waa isdilaax ahaan culimmada ay ku heshiiyeen waxaa la yihahdaa in la gaarsiiyo ciid in la gaarsiiyo ila alwajhi wejiga iyo walyadeyni labada gacmood in la gaarsiiyo waa islaax ahaan luqa ahaanna waxaa la yihahdaa alqasdu shay-in wax loo qasto marka islaax ahaan marka loo yimaado waa culummada fuqahadee waxay leeyihiin marka waa ciidi in la gaarsiiyo wejiga iyo gacmaha in la gaarsiiyo tayamumka iyo biyaha isticmaalkooda markii la weyse qaadanayo farqiga udhexeeyo markaa biyo isticmaalaysid qaabka u weysqaadanaysa waa taqaanaa soo maha marka u horeys gacmaha dhaqaysa kadib wejigaa dhaqaysa madaxa masaxaysa lugaha dhaqaysa soo maha laakiin marka tayamumka la yimaado waxaas ma jiraan gacanta bidix a waxaa ku masaxaysaa gacanta midig gacanta midigna waxaa ku masaxaysaa gacanta bidix wejigna hal maraasaa u marinaysa oo keliya oo sida noo imaan doonta sida saxiixa waa weliba qaala raximah llah faslun ay haadaa kani faslun wuxuu fasal yahay asbaabu tayamumi tayamumka iyo booreysiga asbaabta keenta halaahatun saddex waa al-uulaa midda koowaad faqdulmaa-i biyihii in la waayo biyaa la waaye haddii biyihii la waayo oo biyi isticmaalku waqti salaada la joogay waqtigii salaada waxaa la waayey biyihii baa la waayey haddii biyihii la waayo marka maxaa galayo ciidii baa galaysa in la isticmaalo oo gacmihii in lagu masaxo wejigiina la masaxo midka labaad ee sababta labaad ee keenaysa in la booreysto oo ciid la marsado markii la weyse qaadanayo almaradu waa jiro qofkan wuu xanuunsan yahay mathalan salaan xanuun baa haaya biyo ma u dhawaa karaba haddii uusan biyo u dhawaa karin muxuu sameynayaa wuxuu sameynayaa dee waa loo cudur daaraya cudurdaar baa jira oo cilad baa jirta maanico ah diideysa ninka inuu biyo isgaarsiiyo haddii biyo uu isgaarsiiyo waxaa laga yaabaa inuu ku dhintaba biyadu isgaarsiiyo inuu dhintaa laga yaabaaba mathalan tusaale ahaan masxuljabiira oo kale yacni ninkan lugtiisa oo kale dhaawac weyn baa ku yaala waqti salaadna waa la joogaa biyo miyuu gaarsii karaa hadduu biyo gaarsiiyo maxaa meeshaas ku dhacay insfection inuu ku dhacaa laga yaabaa soo maha mar muxuu sameynayaa wuxuu sameynayaa wuu booreysanayaa ama meeshaasi biyaha dukuma hadday kaban tahay oo yacni faashad iyo waxyaabaha hadday saaran yihiin biyo besoo korka marsiinayaa inta kale wuu booreysanaya saasay leeyihin culamada qaar kitaabkan kitaabada kale oo ka waaweyn oo fiqiga ah baa loo hadlaa masxuljabiira ma banaan tahay mase waa waajib oo keliya ay culamada ku doodaan waayahay faqdulmaayo biyihii in la waayo wathaaniya mid labaad walmaradu iyo jiradii qofkan wuu xanuunsan yahy biyo ma isgaarsii kara hadduu biyo isgaarsiiyo wuu jaraynayaa muxuu sameynayaa marka ciid buu qaadanayaa wuu ciidii ayuu marsanayaa ama caradii midda saddexaad walixtiyaaju ilayhi iyo in loo baahdo biyihii waa loo baahan yahaba biyihii waa loo baahan yaha maalan tusaale ninkan wuxuu haystaa biyo ku yar uu haystaa biyahaas ku yar makuu weyse qaataa ama wuu cabaa safaruu yahay safaruu ku jiraa safar haddii uu ku jiro biyaha uu wato cabitaankooda iyo weyse qaadkiisa isma gaarayaan qofka maxaa waajib ku ah inuusan nafsadiisa dilin uusa oo biyahaas cabo salaadana uu u booreysto ciid uu isticmaalo xukun ahaan saas wey walixtiyaaju marka ay in loo baahdo ilayhi ay ilalmaa i biyihii in loo baahdo licadashi xayawaanin muxtaram xayawaan iyo noole xayawaan waxaa la wadaa wax noole ah noole ama bini aadam ahaado wax noole un keliyi ama xayawaan caadi ha ahaado la yaqaano macruufka ama ha noqdo qof bini aadam oo noolo ah ha noqdo licadashi xayawaanin ay liajli cadashi xayawaan xayawaan iyo noole oon qabtay darteed madalan saalaan xayawaanka iyo noolahaas wuu uumay ninkan wuxuu haystaa matalan asag ku dhici kartaa ninkan biyou watay wuu safraayey qajaclo biyou wataa biyahaas miyuu cabaa mase wuu weyse qaataa wuu ku weyse qaataa muxuu sameynayaa safar waa safarkiisana biyaha gaarsiin maayo meeshuu u socdo de biyahaas wuu cabayaa soo maa biyahaas wuu cabayaa muxuu sameynayaa marka wuxuu sameynayaa wuu wuu masaxayaa wey masxitaan buu sameynayaa ciid buu isticmaalaa ama carab buu isticmaalayaa sida loo yaqaanaba marka xayawaankaas ama asigi ha noqdo ama matalan tusaale ahaan asagoo waddada maray oo noole ooman buu arkay biyihii marka ma gaarsiinaya inuu weyse qaato muxuu muxuu siinayaa muxuu siinayaa noolahaasuu siinayaa waynoo soo socotaa waxyaaba noolahaasi noolaha marka licadashi xayawaanin ay liajli cadash cadashka waa oonka wey liajli cadashi xayawaanin noole oomay darteed inuu biyahan loo baahdo biyahan waa loo baahan yahay noole meesha jooga ah ooman matalan ey muxtaram ah aa jira eyga la ixtiraam saddexu u qaybsamaa eeyaha way noo imaan doontaa oo tacliiqa oo waxaa sheegi doonaa sharaxa bashaa'ir ulculamaa hadda aan ka aqrinayna kitaabka marka licadashi xayawaani muxtaramu xayawaan la ixtiraamo ma aha midaan la ixtiraamin midka aan la ixtiraamin soo socotaa laakiin xayawaan la ixtiraamo hadduu oomo biyihiina uusan gaaraynin weysaqaad yaa la siinayaa waxaa la siinaya xayawaanka baa la siinaya ha ahaado xayawaan noole eh oo oo caadi bini aadamnimada ka baxsan oo sida xayawaanada la yaqaan duurjoogta oo kale oo ooman a aragtay waa inaa ixsaan u samaysaa oo waxay ka mid tahay asbaabaha oo jannada lagu galay ay ka mid tahay nebigi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka sheekeeyey nin horay oo u jiri jiray wuxuu yihi nebigi sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixi albukhaari wa muslim baynamaa rajulu yamshi bidariiqin ishtadda calayhi alcadash oga hadla macnaha in xayawaanaadka yacni ixsaan loo sameeyo baynamaa rajulun ayadoo nin yamshi uu soconayo bidariiqin wado ishtadda calayhi alcadashu waxaa ku darnaaday oonkii baa ku darnaaday markaasuu biyo biyo buu raadiyey biyihii markuu raadiyey uu raadiyey wuu waay ilaa ceel biyo ku jiro uu arkay ceelkiibuu hoos u dhaadhacay hoos buu aaday ceelkiibuu tartiib u galay uu biyihii ka soo darsaday uu soo cabay markii uu soo cabay oo ceelkii uu ka soo baxay fa idaa kalbun yalhadu ya'kulu turaaf min ajli lcadash fa idaa kalbun waawa ey buu yihi nebi sal ly slm waawa ey meeshii taaganba ey baa meesha taagan oo yacni cunaya wuxuu cunayaa ciidda qoyan buu cunayaa oon darteed min ajli cadash buu ninkii wuu arkay naxariis baa gashay marka eyga naxariista uu u sameeyey oo janno ku mutaystay ninka wuu soo laabtay ceelkii buu kusoo laabtay wuxuu raadiyey marka ugu horeysa horta wax uu biyaha ugu soo qaado wuu waayay markaasoo kabtiisa yacni uu watay kabtii oo kabaha buudka buu watay xirgahe uu siibay markii uu siibay oo ceelka biyaha ugu soo daray markuu ugu soo daray buu eegiisii fa shakara allahu ilaahay subxaanahu watacaala camalkaa wuu ka aqbalay wuxuuna ku muteystay jano inuu galo qofka marka waxaa weeyaan xoo xoolaha iyo bahaa-imta yacni waxaa ku sugan ajar weyn baa ku sugan haddii laga faa'iideysanayo waa haddii laakiin uu yahay muxtaram waxyaabo qaar oon la ixtiraamin baa jira oo naso socda marka ay ooman haddaa waddada ku aragto waraabi b c haddaa aragto dameer ooman haddaa aragto waraabi b c waxba xayawaan aan wax dhibeyninba oo waxba aan dhibeynin haddaa aragto b c waraabi waaya waa ka gudbaynaa marka saddexdaa shay waa waxyaabaha sababa in la ciideysto oo la booreysto mar midda ugu horeysa waa faqdulmaayo biyo in la waayo midda labaad walmaradu qofkan wuu xanuunsan yahay xanuun qabow baa haya biyo ma isku taaban karo muxuu sameynayaa wuxuu sameynayaa horta awalan culamo qaar waxay leeyihiin biyaha hadduu kuleysan karo oo yacni dab uu heli karo oo ku kuleysto oo xoogaa uu ku kuleysto wuu isticmaali karaa hadduu isticmaali karo hadduusan isticmaali karinba oo xanuun darteed oo qofkaa wuu ciideysanayaa waa caroo marsanayaa walmaradu iyo inuu xanuunsado walixtiyaaju ileyh iyo in loo baahdo yaa u baahanayo licadashi xayawaanin muxtaram ay liajli cadashi xayawaanin noole oomay darteed noolahaasoo muxtaramin ah mid la ixtiraamo wagayrulmuxtarami sittatun kuwa aan la ixtiraamaynin noolayaasha aan la ixtiraamaynin sittatun lix waa aluulaa midda koowaad taariku salaax mid salaada ka tagay taariku salaadka mala ixtiraamo ixtiraam ma laha raashin xataa lalama cuno kaa taariku salaadka salaada aan dukanaynin oo ooman baa aragtay nin taariku salaad buu caan ku yahay wuu ooman yahay biyo miyaa siinaysaa ma siinaysa dee nin ilaahay ixtiraami waayey sida adigu ixtiraamaysaa marka ilaahay buu ixtiraami waayey allihii naga sarreeyeyna abuuray buu ixtiraami waayey asiga sidee loo ixtiraamaa marka allihii subxaanahu watacaala abuuray asiga khalqigiisa dhammaystiray ee ku waajibiyey khamsa salawaad shan waqti inuu dukado shan salaadood inuu dukado buu amarkii ilaahay subxaanahu watacaala ka soo horjeestay ilaahay miyuu ixtiraami qofkaa maya asina la ixtiraami maayo aljazaa min jinsi alcamal saas yiraha culammadu awaal markuu camalka aad sameynaysa jinsigiisu ka ahaada waaya taariku salaadka ama gabar taariku salaad ahaado ama ha ahaado nin taariku salaad haddii oo la arka asigoo ooman biyihiina aa haysatid waa waa kuwiis qaadanaysaa dee asiguu ixtiraam male la ixtiraami maayo wazani lmuxsan wazani midka labaad oo aan la ixtiraamin wazani waa midka zinaystay ee zinaystay almuxsani ee guurka soo maray mid zinaysto guur soo maray kaas asigana la ixtiraami maayo oo guur soo maray qofka yacni zaaniga ama qofka zinaysta qadfiyaa ku banaan mid waa la qadfiyaa yacni waa la jaldiyaa dheh garbaash baa lagu dhuftaa waxaa lagu dhufanayaa mi-ata jalda boqol garbaasha lagu dhufanayaa aلzaaniyatu waلzaani fajliduu kula waaxidi minhumaa mi-ata jalda boqol garbaasha lagu dhufto saasuu le ilaahi subxaana wa tacaala azani wazan azaaniyatu wazaani gabadha zinaystay iyo ninka zinaystay fajliduu kula waaxidin minhumaa mid walba oo labadooda ka mid ah maxaa lagu dhufanayaa mi-ata jalda boqol garbaasha lagu dhufto walaa ta'kudukum bihimaa ra'fatun fii diin illah yaysan idin qabanin dhibrin inaad u dhibrisaan xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala darti ha u dhibrinina ugu yaraan waa inay soo xaadirtaa afartan qof waa inay soo xaafi soo xaadirta meesha lagu garbaasheeyo maxaa leeyahay hebel waa zaaniyad hebel waa zaani xukunka laakiin xadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda dee lama ixtiraamo hadda lama sameeyo labada laga hadlaya marka azaaniyatu wazaani labada laga hadlaya waa labada guurka aan soo marin waa oo la garbaashaya amaa laakiin kuwa guurka soo maray hadda ninkan oo kale wazaani lmuxsan midka guurka soo maray ee zinaystay kaa la ixtiraami maayo sababtooda rajmiya u yaalaba dhagax baa lagu dilayaa midka marka wazaani lmuxsan midka guurka soo maray ee zinaystay asina la ixtiraami maayo haddaa waddo ku aragto asigoo ooman biyo yarna aa haysatid ma ku weyse qaadataa mase ninkaana oomanaa siisaa maxaa la sameynayaa waa ku weys qaadanaysaa wey walmurtadu iyo midka murtadka ah murtadka waa midka ridoobay ee diinka ka laabtay asigoo muslim ahaa buu gaaloobay waxaa aragtay murtad mid diinka ka laabtay baa aragtay maxaa la sameynayaa wuu ooman yahay waddada buu taagan yahay waa oomanay biyo isiya buu dhahay adigna biyaha aawata ma weyse qaadataa mase ninkaanaa siisaa kuweys qaadanay sababto waa muxtaram maa mid la ixtiraam maa sababta ilaahay subxaanahu watacaala muusan ixtiraamin saa la ajligeed marka ninkaa waa murtad waa mid ka laabtay diinka nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay man badala diinahu faqtuluuh kaa waa in la dilaaba man badala diinahu qofkii diinkiisa bedela faqtuluuhu dilo saasuu yihi nebiga sal allahu alayh wasalam waalmurtadu io midka ridoobu diinka ka laabtay waalkaafiru alxarbiyu iyo gaalka xarbiga ah gaalka xarbiga waxaa jiran gaalo oo aan la dili karin haddaad disho ilaahay cadaabkii aa ku mutaysanaysa cadaabullaahi baa ku mutaysanaysaa haddaad disho nin gaala baa jiraan annufuus allatii xarama allah waxaa ka mid ah xataa dad gaalo baa ka mid ilaa bilxaqi in lagu dilo laakiin alkaafiru alxarbi midka gaalka ee xarbiga ee dagaalamaya maxaa lagu sameynaya midkaa kaa waa la dilaya qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum saasuu yiri allah subxaanahu watacaala marka alkaafiru alxarbi xarbiga midka dagaalka sameynaya waa kaa waa la dilaya laakiin waxaa jiraan gaalo yacni aan la dili karin almusta'man waalmucaahid way farbadan yihiin waxaa ka mid ah almusta'man midki la amangeliyey sidoo kale wuxuu yihi ninkaan nin baa magangeliyey wuxuu dhaha anaa magantaydu ku joogaa matalan sala nin gaala baa yimaaday soomaaliya dalka soomaaliya marka uu yimid nin baa wuxuu yihi ninkan yaa la taabanin magantaydu ku jiraa waayahay ma la dilaya marka ninkaa maya haddaad disho cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala baa ku mutaysanaysa sidoo kale waayahay waxaa jiraan haddana mid gaal ah oo haddana la dili karin nebiga sal alla alay wasalam wuxuu yihi qofkii dila ogaada jannada carafteeda xataa heli maayo alkaafiru almucaahid gaalka balanta lala galay mucaahad waa balan baa lala galay nebiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi man qatala man qatala mucaahadan lam yara raa'ixata aljanna man qatala qofkii dila mucaahadan gaal balan lala galay inuusan usoo dhowaanin qoomkii alahdu aladii beynanaa balanka noo dhexeeyey asigoo balan noo dhexaysa haddaad disho balan ah inuusan na soo gaarin anagana aan gaarin waa gaartay waa dishay lam yara raa'ixata aljanna arki maayo oo carfi maayo raa'ixata aljanna jannada carafteeda carfi maayo wa ina riixahaa la yuujadu min masiirati khamsamiati caam saasuu yiri nabi sal alay wasalam jannada carafteedana waxaa laga helaa meel u jirto jannada iyo iyo meesha qofka uu joogo shan boqoloo sano meel loo socdo carafteeda waa laga helaa arki maysid xataa ya carafteeda arki maysid marka mucaahadka iyo lamdi laakiin alkaafiru alxarbi waa gayru muxtaram lama ixtiraamayo laakiin gaal la ixtiraamaa jira sida mucaahidka midka balanta lala galay nebiga sal lla alay slam baa dhahaya man qatala mucaahadan mid balan lala galay qofkii dila lam yara raa'ixata aljanna arki maayo jannada carafteeda arki maayo waalkalbu alcaquuru iyo eyga boqnogoynta ah boqnaha gooya ey dad cunaa jira ey dad cunaha alcaquur waa boqnogoynka way oo boqnaha goynaya eygaasi asiga waa la dilayaa waa la dilayaa walkhinziiru iyo donfaarka eyga marka aa kuu soo haray eyuhu hadda shiikan raxmatullahi caleyh bashaa'ir alculamaa bidalaa'il lfuqahaa kitaabkiisa hadda ka aqrinaynaaye eyga wuxuu u qaadayaa wuxuu u kala qaadayaa saddex qaybood alkilaabu calaa halaatat aqsaam buu yihi eyuhu waxay u qaybsamaan saddex qaybood alawal midka koowaad alkalbu naafic ey waxtar leh ey waxtar laha jira waa la ixtiraamayaa falaa khilaafa khilaafkama taagna buu yidhi fii annahu eygaas oo naafica oo waxtarka leh muxtaramun inuu yahay mid la ixtiraamo oo yuxaramu la xaaraamnimeeyo qadluhu in la dilo eyga koowaad waa maxay waa ey waxtar leh sababtoo ah beerahaadii buu ku ilaalinaya ey xoolaha ilaaliya baa jiraba xool xoolahaada inaan loo soo dhowaanin guryaha buu ku waardiyeynayaa xoolahaada buu daajinayaa weliba darbaadiyaha isticmaala marka eyga waa la tababartaa wey marka kaa khilaafka ma taagno in la ixtiraamo wthaaniyi kalbi eyga labaad alkalbu aladii laa nafca fiihi walaa darara wاlmuctamadu anahu muxtaram alkalbu aladii eygii wey aladii kaasoo laa nafca fiihi waxtar aan lahayn walaa darara dhibna aan lahayn eeyaan waxba dhibeynin sidoo kale waxba aan tareyninaa jira e iska socda le maaragta e meelaha iska socda waxna ma dhibo hee waxna ma taro wاlmuctamadu qoolka la cugsadana annahu eygaasi muxtaramun inuu yahay mid la ixtiraamo eyga waa la ixtiraamaya wthaalitثu eyga saddexaad alkalbu اlcaquuru waa kelbigaad sheikh uu sheegaya alkalbu اlcaquur waa eyga dadcunka ah waaya laa khilaafa khilaaf kama taagna buu yidhi fii cadami ixtiraamihi in la ixtiraami waayo khilaaf kama taagno liannahu maxaa yeelay eygan min almu'diyaat buu ka mid yahay allatii taasoo min almu'diyaat buu ka mid yahay eeyaha wax dhiba allatii taasoo yusannu la sunneeyo qadluhaa in la dilo waxaa sunno ah in in la dilo waa sunno in la dilo waa sunno mu'akada bal waajib bay noqonaysaa alkalbu lcaquur in la dilo wax walbo wax dhibaaye oo wax dhib leh xayawaan walbo wax dhib leh waa maxay waa la dilayaa waxyaabaha nebiga sal lla alay wasalam uu sheegay xayawaanaadka la dilana xadiid baa jira uu ku sheegay kamaa fii xadiidi caaisha radi allahu canha sheikha baa soo qaadanaya can caaishata radi allahu canha can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaal wuxuu yidhi khamsun shan fawaasiqu fawaasiq maxaa la wadaa alfaasiq waxaa la yidhaha alkhaarij mid baxay marka fawaasiq waxaa laga wadaa shantaani waxay ka baxeen xayawaanaadka kale noolayaasha kale dabeecadaha ay leeyihiin matalan xoolaha ee bahaa-imta geel dabeecadda uu leey inuusan dad cunaynin ariga dabeecadda uu leey inuusan wax dad cunaynin dameerka inuusan dad cunaynin laakiin mid mid dadka cunaa jira soo ma mid mid ku qaniinaa jira sidoo kale xayawaan waxaa jira dad aan cunaynin haddii la arkay marka waran aduu asagoo wax cunaya xayawaan walbo min almuudiyaad ka mid ah waa in la dilaa shantaanna ogow qasis ma aha wax kaloo caam ah baa jira maska aw maska dadka cuna maxaa la sameynayaa meel walbo lagu arko waa la dilaya waxyaabo badana la dilaa baa jira markaasuu nebi sal lay slm wuxuu yihi kamsun shan fawaasiqun fawaasiq waxaa la wadaa wuxuu ka baxay daacada ama wuxuu ka baxay xayawaanaadka kale dabeecadaha lagu yaqaan yuqtalna waa la dilayaa shantaa waxaa lagu dilayaa fi lxarami walxil xaramkaba xataa waa lagu dilaya kacbada in wax lagu dilan banaanta maya laakiin haddaa kacbada ku dhex aragto waxaa waajiba inaad disho kow alfa'ratu fa'riga waa dooliga waa fa'ra fa'ra waa dooliga la yidhaha dooli haddaa ku aragto ba inta iska daaba haddaa ku aragto xaramka iyo kacbada haddaa ku aragto maxaa la sameynayaa yuqtalu waa la dilayaa wa thaani kan labaad walcaqrabu caqrabka waa haraanka dibqalooca ma taqaanin dibqalooc haddaa aragto hee fil xilli iska daa ama banaanka xaramka ahaado maxaa la sameynayaa waa la dilayaa wey sidoo kale walxidaa'atu xidaa-ada waxaa la yidhahdaa dafada dafa yaa yaqaan oo doorada daftay la biibto dafadaasi waa la dilayaa ayadana haddaa kacbada lagu arko walghuraab ghuraabka waxaa la wadaa duka duka haddaa kacbada ku aragto waa dilaysaa waajib in la disho walkalbu lcaquur iyo eyga boqnogoynka ee wax dila ee wax cuna eygaasina waxaa waajiba in la dilo shantaas keliya kuma koobnay ogow waxyaabo kale baa jira haddana wax walbo xayawaan walbo oo min almu'diyaad ka mid ah oo waxyaabaha wax dhiba ka mid ah yuqtalna waa la dilayaa xataa bariiri doodada cunaya waa la dilayaa walkhinziiru iyo doonfaarka asina lama ixtiraamo doonfaarka asigna waa la dilayaa laakiin culummadu khilaaf bay katay ka keeneen wa ama alkhinziiru amaa doonfaarka buu yidhi shiika waa bashaa'irka wuxuu yidhi fa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday khilaafun khilaaf baa ka taagan doonfaarka ma la dilayaa mase khilaaf baa ka taagan bayna alfuqahaa fuqahada dhexdooda hal huwa min almu'diyaat gayru lmuxtarama am laa hal huwa ma ka mid yaha doonfaarku min almu'diyaati kuwa wax dhiba gayri lmuxtarama oo aan la ixtiraamaynin am laa mase ka mid maaha wa cinda kathiirin min alculamaa'i in badan oo culummada ka mid ah agtoodana annahu doonfaarku gayru muxtaramin waay midaan la ixtiraamin likownihi aashihiis oo ka mid ahaadayba min almu'diyaati kuwa wax dhiba buu ka mid yahay walidaa saa darteed qad samaahu allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku magacaabay arrijsa buu ku magacaabay qurun inuu yahay في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله وحوك هلي وحيابا حرامك إن لعنه إلا أن يكون ميتة إلا إنه يا بقت مويان أو دما أما ديك مصفوحا ومحي ديك أن سعنين با ديك سعد أو دريرة ملعنا سين أو لحم خنزير أما دونفار هلب كيسا لما عنه فإنه محايا لي دونفاركو هلب كيسو رجس وقرن إلهي محوكو تلما مرك رجس إي قرن نويا سال لأجل غير محترم والله ما احترام marka doonfaarka naftirkiisa waa la dilayaa culamada badankooda saasay qabaan in badan ayaamahan sharaxan taawanuna soo maha waayahay dhib ma laha intaasaa ku joojinayna wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin